goobaha wax lagu cuno in la isugu yimaado lagu sheekaysto cuntooyin kala duwan la dalbado waxay ahaan jirtay wax caadi ah ka hor intii aanu xanuunka covid sagaal iyo toban ka dilaacin adduunka waxyaabaha ay dadku aadka ugu xiiseen ayay ka mid tahay laba qof inay soo wada qaxweeyaan ayay adkaatay dhinaca dhaqaalaha saameyn weyn ayuu ku yeeshay caalamka meherado badanna waa la xidhay dad badan ayaa shaqooyinkoodii ku waayey waxay u muuqataa waa cusub oo u baryay meelo badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaana yurub inkastoo wadamada hindiya ay ka mid tahay xaaladda covid sagaal iyo toban meeshii ugu xumayd ay marayso inkastoo meherado badan dib loo furay wadamo badan oo ku yaala yurub ayaa haddana dowladuhu waxay ka digayaan inaanay dadku isdhigan dadka isaga soo socdaalo wadamada yurub weli waa inay afar iyo toban caalamaal guryahooda ku jiraan meelo badan oo ka mid a qaaradda meelaha qaarna waa inay hoteella galaan faransiiska holland iyo britain ayaa ka mid ah dadka ay shuruudahani qabanayaan dalka spain ayaa sagaalka bisha may laga qaadayaa bandooda mubaarak maxamed nuur oo ah wiil soomaaliyeed oo degan magaalada madrid ee dalkaasi ayaa dareenkiisa iiga warramay hore wuxuu ugu sheegay waddanka sbain wuxuu u gudbay marxalad dhammaan laga qaadi doono bandoogii saarnayd maalinta axadda oo ku beegan maalinta axadda ee ku beegantii sagaalka bisha may dhammaan waxaa laga qaadi doonaa marxaladii iyo go-aanadii adkaaya waddanka sbain saarnaa taa macnaheedu waxay noqonaysaa inay dadka reer sbain noloshoodii caadiga ahayd kusoo noqon doonaan dadkuna waxay aada uga dareen celiyeen go-aanka ay xukuumaddu qaadatay oy soo dhaweeyeen oo si diiran usoo dhaweyen ee aadana ugu farxeen saad ogtahay waddanka sbain wuxuu ka mid yahay wadamadii xanuunka coronavirusku aada u saameeyey ee uu dadka badanna ku laayay gudaha yurub saad la socoto waddanka sbain wuxuu ka mid yahay wadamada ugu dalxiiska badan qaaradda yurub waxaa la dareemayaa wixii ka dambeeya bishan may ee sanadkan aan ku jirno inay wadanka iman doonaan dalxiisayaad aada u fara badan oo markaa nolosha caadigaa kusoo noqon doono haddii aan kaaga warbixiyo xagga arrimaha shaqada waxaad moodaa inuu wadanka sbain labadii bilood u dambeeyey suuqa shaqadu aada u soo diray oo dadkuna dhammaan shaqadii ku wada noqdeen dalka hungary waxaa loo khafiifiyey xiraadaha dadka qaatay tallaalka waxaana meheradaha badankooda la furayaa marka ay badiba dadku istallaalaan laga bilaabo shalay dadka la siiya kaadharka caddaynaya in la tallaalay waxaa loo ogolaaday inay gudaha u geli karaan goobaha wax lagu cuno hoteellada mashraxyada riwaayadaha lagu dhigo sinimooyinka meelaha lagu jimicsado maktabadaha iyo madxafyada dalka talyaaniga waxaa isagana laga khafiifiyey bandooda iyadoo toddobaadkii aynu soo dhaafnay si taxadir leh loo furay ganacsiyo badan ardayduna ay ku noqotay dugsiyada iyo madxafyada ilaa iminka boqol iyo labaatan kun oo qof ayaa xanuunka covid sagaal iyo toban ugu dhintay dalkaasi waana dhimashada ugu badan yurub britain oo keliya ayaana ka dhimasho badan shukri siciid oo ah saxaafiyad u shaqaysa wargeyska the republica ayaa iga warantay sida loo khafiifiyey bandoodii saarnayd dalka talyaaniga abowed bandowgii waxaa la khafiifiyey hadda bishan lix iyo labaatankeedii isniintii lasoo dhaafay iskuulaadkii waa la furay jaamacadii waa la furay tiyaataradi waa la furay jinamadii waa la furay restorantiyadii waa la furay laakiin maxaydin waa jiraa wixii kobrifookada la dhahahayay oo waqtiga la ilaalinahayo restorantiyada waxaa lagu cuni karaa dibadda kuraasta dibadda taalla gudaha waxba laguma cuni karo hameenkii waa laga cashayn karaa maalintii waa laga qadayn karaa laakiin hameenkii waa in oo ilaa afar saac oo hameennimo wixii ka dambe waa la xiraya lagama cuntayn karo marka kobrifookadii oo ilaa maaragtay tobanka hameennimo oo markii cishaa la tukado ilaa subaxii shanta haroornimo marka salaada subxiga la adimo intaas kobrifookadii ahayd mar walba way jidhaa dalka turkiga ayaa isagana iminka dib loo saaray bando kadib markii uu xanuunku soo laba kacleeyey wadamada romania iyo boland ayaana iyagana xaaladu sahlanayn cabdi xaafi dacwur ismaaciil v o a london